Degmada Carmo ee gobolka Bari ayaa laga bilaabay dhismaha wejiga labaad ee waddooyin laami ah oo laga hirgelinayo degmada isla markaana lagu dhisayo iskaashi maamulka iyo bulshada degmada ah. Munaasabadda daahfurka wejiga labaad ee dhismaha waddooyinka laamiga ah ayaa waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka Bari kan degmada Carmo mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha dhisaya waddooyinkan iyo qaar ka mid ah bulshada degmadaasi. Injineer Maxamed Cali Shire guddoomiyaha degmada Carmo ayaa ka warbixiyey dhismaha waddooyinkan.
maanta halkan eh, waxaa ka socda bilowga feyskii labaad ee laami saarista waddooyinkii laga waday eh, magaalada carmo Eh, marka koowaad waan hambalyaynaynaa ma garanaysaa maanta qayb ka mida ay saaraan eh, magaalada carmo kilomitiraadkii laga waday laba kilomitir oo hadda dhamaystiran iyo laba kale oo bisha dambe ee laamiga la saari doono xarakaawadii ku socoto waxaan kaloo halkan ka bogaadinayaa guddiga horumarinta ee, iyaguna gobolka bari oo ayna kala joogaan ee, xaaji cabdilaahi iyo nabadoon faarax iyo magaranaysaa garaad kaarshe iyo rag badan Ee, waxaan kaloo iyagan u mahad celinayaa guddiga ee, waddooyinka heer degmo oo guddoomiye u yahay siciid warsame iyo dhammaan odayaasha iyo qaybaha meeshaan ee, jooga ee, barkhad oo isna guddiga horumarinta ka mid ah En, eh, aad baan u bogaadinaynaa Eh, cabdikaafi iyo odayaasha halkan dhinacaya taagan oo shirkaddan muhiimka oo dalka inaynu ku dhisanno eh, ugu talagalnay eh, boosaaso iyo carmo iyo ka wada iyo waddada weyn oo boqolaalka kilomitira aad baan si gaara ugu bogaadinayaa marka waxaan leenahay eh, halkaas aan ka sii wadno bulshada reer carmo bulshada reer puntlandna ha taageeraan waddooyinka ay kambanigu inoo dhisayo oo qalabkii iyo eh, xaruntii eh, baratooyada iyo daamuurta way inoo rakiban tahay Eh, sidii aynu uga faa'iidaysan lahaynna dadweynaha laga rabaa dowladdu doorkeedii way ka ciyaaraysaa dadweynahana dal iyo dibad inay ka qayb qaataan ayaan ugu baaqayaa aad iyo aad baa umahadsantihin Hirgelinta waddooyinkan laamiga ah ayaa degmada Carmo ee gobolka Bari u horseedi doona horumar dhanka ganacsiga iyo fududeynta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha.